annaga waxaana soo gaartay cabasho aada u fara badan oo dadyoga ku nool puntland oo kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya in dhibaatooyin badan loo geystay cabajugdeen badan dil dhac iyo dhaawac intaba leh ayaana loo soo sheegay kadib waxaan baaq u dirnay dowlad goboleedka puntland iyo isimada puntland iyo waxgaradka puntland dhammaantooda inay ummadaas deegaanada wada degan waa wada soomaali soomaaliyana laaji kuma ah maanta ninkii baydhabo jooga soomaaliya geeskeeda ka yimaada waa nin soomaaliyeed si xururnimaya ku joogi karaa si xururnimaya ku ganacsan karaa marka soomaalinimada yaa la weydina aan dhahnay arrintaas in wax laga qabto